guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi ayaa walaac xoogan ka muujinaya kooxo internetka si khiyaano ah ugu shaqaysanaya kuwaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay dhac u geystay lacago aanan ilaa iyo hadda cadadkooda la ogeyn oo ay leeyihiin soomaalida ku nool dalka kenya iyo sidoo kale dadka kale ee kenyaanka ah haba ugu badnaadaan soomaalida magaalada nairobi iyo qeybaha kale ee magaalooyinka ay soomaalidu ku nool yihiin ee kenya ayaana la sheegayaa inay dhibanayaal u yihiin kooxahan waxaana goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan oo ay ku jirto magaalada caasimada ee nairobi laga dareemayaa cabashada iyo khasaaraha ay kooxahaasi u geysteen soomaalida iyo sidoo kale dadka kale ee kenyaanka cumar ibraahim xuseen xogayaha ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi ayaa ka hadlaya waxa ay ilaa iyo hadda ay ka og yihiin dhibaatadan ay kooxaha burcadka ay u geysteen soomaalida ku nool dalka kenya kooxahan waxaa waye kooxo burcad ah oo online ku shaqaysta warbixintan ka hayna dadkan xafiis iyo meel looga tago oo masalaale lagu xisaabtamo ma laha waa dad online lacag baad samaynaysaa intaasaad keensanaysaa intaasaa lagu saaraya ay dadka ay ku dhahayaan waxaan leeya waa un dad online dad ku dhacaya dadkan dhallinyarada iyo dadkan ganacsiga yaryar ku jira dhanba badankooda way ku jiraan waa galeen dadkana waa dhaceen sidii hadda warbixintaan ku haystano xagga guddiga annaga inay dadka dhaceen waxyaalahaasna marka horena dadka waa u sheegnay culimmadana waa ka hadashay waxaan meeshay ka socdaan iyo ganacsigeedii xafiiskeedii waxba aan la ogeyn dadka inay maarata ay ku dhiiranin wax u dhiibanin oo online lacag ku shibin waa loo sheegay lase ahaatee waxaan nasiib darro ah in dad badan lagu dhacay cash aa la yidhaahdaa marka waxaan leenahay dadka taas dhacday haddana mid kalea biri iyadoo sawir kale leh mise magac kale leh ayaa imaan karta waxaan dadka ugu digaynaa shacabka gaar ahaan nairobi ku ganacsada inay waxaas ka ilaaliyaan ay ganacsigooda oo tooska ah oy wixii soo gartaan oo wixii kasii faa'idi karaan ay samaystaan ganacsi la yaqaano ay ka shaqaystaan laakiin waxaan waxay la mid yihiin waxyaale hore usii dhacay kooxdan oo la baxay magaca cash iyo magacyo kale ayaa waxay markii hore ay dadka u sheegeen inay lacago ku shubtaan akoonnadooda iyagoo maalin kasta ka faa'iidaya qiimo lacageed oo ku jaango-an qorshayaal gaar ah oo ay iyagu jaangooyeen qaar ka mid ah dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay oo weli aad ula murugaysan dhibaatadaasi ayaa v o a oga warramaya xaaladooda iyo qaabka uu dhibka u gaaray magacaygu waa cabdulaahi axmed cali waxaan ka mid ahaa dadkii galay barnaamijkii kash dadka tuugada ama burcadka ay soo diyaariyeen islamarkaana dadka soomaaliyeed qaar ka mida lagu dhacay horta barnaamijka marka kuu soo soo bilaabanayey ama uu soo gelayay suuqa wuxuu ahaa barnaamij aad u cajiiba dadkuna ay aad ugu daateen qiimo runtii qof kasta markii loo sheego aan macquul ahayna laga samaynaya daily lacagta aad geliso qiimaha laga samaynayey qiimo macquula ma ahayn magacaygu waa axmed xuseen maxamed hor dadka inta badan waa ku yaaceen sababtoo dad badan ayaa lacago badan ugu khasaareen dad hadda waxaa jiraan maalmihii ugu dambeeyey wakhti ugu dambeeyey galay lacagahooda ku waayeen wallaahi lacagaha ugu badan ay dadka ka dhaceen oo qof kasta taleefona geliyeen dad saddex boqol iyo konton geliyeen ayaa jirto
dhigant marka saddex kun iyo shan boqoloo dollar dad badaa geliyeen dadna waxay geliyeen boqol iyo konton kun oo u dhiganta kun iyo shan boqoloo dollar marka dadka aadka u khasaaray waxay u badan yihiin dadka geliyeen kun iyo shanta boqoloo dollar aniga oo cabdulaahi maxamuud maxamed lacag konton kun aan gashay muddo siddeed beriyahay iga jirtay lacagta galab walba ii soo dhaceysay laba galbood oo u dambaysay ilaahay amarkiis anigoo gashay iga soo laabatay lix kun iyo laba boqol iyo soddon iyo laba shilin ayaan ka helaayey qofna ma gelinin dadka dad bay gelinayeen waxaa maqlay shaqomal inuu ka hadlay saasaa looga baqay iyadoo weli lacagteedii ii soo laabanin ayay xirantay laakiin maalmihii u dambaysay maalinka u dambaysay sida ay dadka lacagta ugala baxaan been bay sheegeen hal milyan toddoba boqol iyo konton kun iyo shan boqol ayay ku soo dareen dad badan baa gashay xoolihina saas dadka u wada maqan yihin dhammaan waxaana aaminay oo arrintaa u samayno lacagta u gashanay safaricom awgeed safaricom embeesadeeda ayaan aaminay ee safaricom ina mas-uul ka tahay awgeed baan u gelinay sida iyada ahayd ayaan maxaayada ku aaminay ummad badan oo u badan soomaali boqolkiiba sagaashan ayaa xoolo ka maqan tahay kooxahan ayaa marka ay dadka lacagaha ka qaadanayaan ama ay u soo dirayaan waxa ay isticmaalayeen adeega embesa ee shirkaddaasi shirkadda taleefanada safaricom oo ka hadashay barnaamijkana waxa ay si kooban ay u sheegtay in barnaamijkan uusan ka mid ahayn adeegyadeeda maalmihii uu soo baxayay barnaamijkan waxaa ka hadlay culimmada soomaaliyeed oo bulshada soomaalida uga digay adeegyada noocan oo kale ah culimmada ka hadashay barnaamijkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed cabdi umal oo bulshada soomaalida u faahfaahiyey barnaamijka cash mucaamalada noocaasi horta waxay u badan tahay kambaniyada noocaas oo kale ah shabakadaha dadka lagu dhaco inay yihiin waayahanna aad bay u badan yihiin horaanna in badan baan ka dignay waxyaalaha noocan oo kale ah ha layska ilaaliyo laakiin inta la diiday oo lagu daatay baa laysku dhacay shabakado laysku dhaco oo tuug ah oo dad ay soo samaysteen kadibna ay abka u samaysa applicationka u samaysteen linkiyada waxaa isku hagaajiyeen hadhowna la doonayo dadka in la dhaco yay u badanta horta inay yihiin haddayba ka badbaadaan taa iyada sharcan mucaamaladaasi waa mucaamalo shareecada khilaafsan oon meel la kaga abtirsanin waayo khadar maxamuud xareed v o a nairobi